markaan usoo noqdo degmada laascaanood qodobadaan qabina qabanay waxaa ka mid ah dadku marka hore inay qur-aan akhris sameeyaan oo ilaahay baryaan in xanuunkaa uu ka xijaabo cidduu hayana in ilaahay ka dulqaado dadku inay alla baryaan oo ay qur-aan akhris sameeyaan waxaa ka mid a qodobada kale aan qaadnay goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ee guud ahaan magaalada laascaanood inaanu dhignay qalab saabuuntiiyo le oo lagu farxalanayo si dadku nadaafadooda kor ay gu qaadaan si ay gacmaha iskaga maydhaan xanuunka waad la socotaayoo salaanta la isugu gudbiyaa dadweynahana aada iyo aad baan wacyigelinay in aan la isugu iman muxuaha shirarka badan meelaha buuqaa siminaarada intaba in dadku kala yaraadaan meelaha muxuu ahaa dadku bulshadu badankeeda isugu timaado may hadda waxaad soo kordhiseen waxyaaba loogu talagalay in farxalka lagu sameeyo halkeebaad degteen goobaha degteen oo kale aad ugu talagasheen inay dadku ay faraha ku dhaqdaan oo kale sida weyn aad ugu talagasheen wallahi niga goobaha la dhigay waa fara badan yihiin dowladda hoosaa ka mid a xarunta gobolkaa ka mid a masaajidada ka mid a waxaa ka mid a suuqa iyada hiliblayaasha iyo qudra qudradda waxaa ka mid a meelaha dadku ku badan yihiinee muxuu ahaa santarka magaalada u badan goobahaasoo dhan waa meelaha ugu muhiimsan ayaanu dhignay waxaa ka mid a kaantaroolada magaalada laga soo galo lagana baxo intaaba way yaalaan kollay bulshada furintaa u dirana waxa weeye bulshada walba inay is-ilaaliso qof walba is-dhowro tallaabadan aad qaadeen oo kale waxyaabaha sideeda waa lagaga hortegi karayaa ama muhiimadda ay u leedahay degmada laascaanood maxay tahayna
waxaa lagaga hortegi karaa in xanuunkii inagu soo faafo haddii qofku gacmihiisa saamuuntaa iskaga dhaqayo hadhowna uu iska mariyo saftigaa muxuu ahaa dadkuna xoogaan isku salaamin oo dee dushaa la iska salaamo labadii qofaan gacantaba is saarinba intaa inay isku yidhahdaan baa loo baahan yahay wacyigelinteena way ka mid tahay marka waxaan rajaynaynaa qalabkaan soo kordhinay ee goobaha guud ahaan magaalada ascaanood dhignayna inuu xanuunkaa ka hortegi karo dhakhaatiirtu waxaa tidhaahdaa daweynta wax ka wacan kahortagga marka waxaan rajaynaynaa inuu kahortag wacan u noqdo degmada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool shacbiweynaha ku nool
goobaha waxbarashada miyay xidhan yihiin mise waa la dhigtaa hadda magaalada laascaanood goobii waxbarashadu way xidhan yihiin hadday tahay iskuullo hadday tahay jaamacadaha hadday tahay maxadyada hadday tahay malcaamadaha intuba way xidhan yihiin bulshada reer laascanoodna waan uga mahadnaqayaa sida ay awaamirta dawligaa u fuliyeen oo si xanuunkaa looga hortago aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin inay awaamirtii qaateen qalabkan aad waddooyinka dhigteen oo kale oo aada ugu talagasheen in farxalka lagu sameeyo yaa idinka caawiyeyna
qalabkan cid naga caawisa ma jirto dowladda hoose laascaanood baa samaysay waa cashuurtii dadkaan ka qaadno waan dib caafimaadkooda ugu celinayno saaad la socotaan dowladda hoose fakad walba ama faculty walba waxay la leedahay xidhiidh marka anagoo dadkeega iyo magaalada saddexda boqol oo kunool ku nool muxuu ahaa dee dowladda hoose mas-uuliyaddeeda leh cidna nagama caawin ee cashuurtan dadka ka qaadnay unbaan dadka dib ugu celinay si caafimaadkoodu uga hagaa